haatan haddaan somalilan eegno faadumo jaamac cileeye oo ahayd haweenaydii keliya ee ku jirtay aqalka odayaasha somalilan ayaa maanta xilkaasi iska casishay faadumo waxay sheegtay in aqalkaasi ay keligeed ku noqotay cidladuna ay ku qasabtay ama ay tahay mid ka mid a waxyaabaha ku qasbay inay shaqada ka tagto waryaheena caashicuud ayay iga warantay iscaasilaadeeda bismillahi raxmaan raxiim caashay kolley laba qodob unbaa u muhiimsan wixii aan iskaga casilay mid waa mida waxa weeyaan muddo dheer baan imanka afar sanadood iyo saagid baan fadhiyey marka runtii waxaan waayey wax dumara oo haba yaraate eh igu weheliya ama igu soo dhow dhow dabeetana qalo ayaa igu dhacday waayo xooluhuba way qalawadaan dee dad dadna maxaad mooday qodobka labaad runtii waa kolley xanuun baa jiro oo waxaan doonayay inaan maaragtay iskaga digo waa gartay intaas haddii sheegto o dhan waa wax macquula oo caqligala laakiin markaad dhinac kala fiiriso maadaama aad keliga ahayd intaasoo rag aad ku dhex jirtay markii horeba aan loo ogolayn in qof dumara ay soo gasho golahaasi guurtida ma waxaa jira culays kaaga yimid dhinaca odayaasha kugula jira iyo bulshada oo ku saabsan inaad xubinnimadan aad isaga tagto kolley odayaashan meesha kula jiro allaha ciseeya aad iyo aad bay ii soo dhaweeyeen de runtii qof dumarahoo qurahun baa noqday iyaga wax dhiba ka sheegan maayo talabaad waa run waan ogaa dumarku ay keligay un maaragtay aanta ahay tii ugu horreysay meesha fadhiisata laakiin rajaan qabay oo waan xogay baan u runtii u dacwooday inay bal dumarku siyaasada iyo meelo maaragtay jaranjarooyinkanba soo koraan laakiin caashay waxaan arkay inaanay dadhoweyn nin baa yidhi baale ciribkaan arkay ilka kama soo jeedaan dee wuxuun un baan isiri un miyaad kuuludi karaysaa afar sanadood iyo saaidaad fadhiday sidaa daraaddeed baa runtii xubinnimadaa dib uga gurtay laakiin faadumo sidaad carabkaba ku dhafatay waxaa tiri dumar baan sugaayay in ay ay raadkayga oo kala soo qaadaan oo ay ila soo galaan meesha aad ku jirto iyo meelo ka sarreysaba dumar fara badanna adigay ku eeganayeen oo waxaad u ahayd waddo ay ku daydaan oo ay soo qaadaan marka haddii hadda waddadii adiguna aada banaysay ma kula tahay in meesha ay joogtay meel kasii fog ay gaadhayba hadda
kolley shay waan baadi doonay runtii inaan dumarku ay aada iyo aad runtii aan u baneeyo albaabada iyaguna way ka warhayaan maaragtay culayska la hortaagmaa ana sidii aan ku galay marka kolley waxaan u rajaynayaa iminka rajo wacan baa laga qabaa inay dumarku maaragtay soo gaadhaan marxaladda iyo meelo kale oo ku dhow dhowba albaabaduna iminka runtii sidii hore way ka dabacsan yihiin marka waxaan filayaa tusaale wanaagsan un baan u sameeyey waanan ku rajo qabaa caashicuday inay maaragtay halkaa ka tallaabo qaadaan haddii markii horeba aan dumarka loo ogolayn golahaasi guurtide adigu aad keli ku ahayd adigiina aad qalo darteed sida aad sheegta aada uga soo baxday sidee ayaad ku fili kartaa ama rajadaada haddaan si kale u dhigo ku aadan in ay qof dumara ay mar kale hawaysato amaba ay gasho intee bay la eg tahay markii hore albaab adag buu ahaa oo aan dumar iska daa inay hawaystaane aanay agagaarkeeda isa soo taagi jirin laakiin iminka way soo galaan way doodaan xaq baan u leenahay bay yidhaahdaan siday ku soo gelayaanna waxa weeyaan dee anba dhaxal baan ku imin doorasho kumaan iman marka runtii halkaasun ha ka hayaan dee aniguba aan ka galay taasi waxay ahayd faadumo jaamac cileeye oo ahayd haweeneydii keliya ee ku jirtay aqalka odayaasha somalilan oo maanta xilkeedii iska casishay caashe ibraahim ayay qadka teleefonka ugu warramaysay